سيدنا ومولانا محمد نبي المي على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay ducooyinkiisii ayuu baabkiisii yahay kolley tarjamada shalita casharkii hore dhammaadkiisii ayaan xoogaa bal kaba soo yar hadalay ee waxaynu ugu iman doonto un majmuuco ama daa'ifo dhan oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ducooyinkiisii dee ilaahayna wuxuu siiyey jawaamiculkalime jawaamicda ahaa khayr adduunya iyo khayr aakhiraba kulansanaya taas bay nooguba imanaysaa iyadoo tarjamada mid kaloo la midina ay marka dambe dee waxa u dhexeeyeen ay noo iman doonto iyadnoo daa'ifo kale oo ducooyinkii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh aan ku arki doono wuxuu uhi markaa musanifku raximah llahu tacaala xadaanaa camr bnu khaalidin qaala xadaanaa laythu can yaxya bni saciidi can maxamed bni yaxya bni xabbaana can lu'lu'ata can abi sirmata qaala كان رsuuل الlahi صلى الlaه عليه وsلم يquل bal si casharkuu socdo kolley dee waan iska koob koobi doonaa walow aada loogu baahan yahay taraajimta laakiin wixii aada u muhiima loona baahan yahay kolley ama waxyaala ay jiraan wixii kolley iyada taa ma dhaafi doono xaggan laysku waa lays ibnu sacad imaamkii yaxyana waa yaxya bnu saciid alansaari waxaa ku xiga yaxya bnu saciid oo uu ka warinaya yaxya waa taabiciya maxamed ibni yaxya ibni xabbaan bal aniga nuskhadaydan waxaa ku sugan kolley waa sidaa ku suganna fadlullaahi samed nuskhadiisa maxamed ibnu yaxya ibni xibbaan oo xada la kasriyo nuskhooyinkiisuna dee kolley waxaa laga yaabaa kuwiinu ma xarakaysan laakiin waa qaladun haddii xibbaan la yidhaaho ee xabbaan weeye bal damid guudna oo magacyadaasna waan sheegaynaa kolley saaka ciddii qabanaysaana dee wasax way qaban waxaa jirta in xagga magacyada ruwaadda xabbaan iyo xibbaan labaduba way jiraan xabbaan iyo xibbaanba way jiraan waxaa kaloo jira xayaan oo ya ah ayaa jira haddaan badni xagga ruwaadda eegno magac ahaan xayaan baa badan xada iyo ya-da markaa kaa inta badan uu badan yahay ishkaallo kama yimaado xadiisu way fadxisan tahay isaga kol haddii ya yahay markaa kaasi labada ay culimmadu dabdiyaan waayo kol haddii tiro la sheegayo oo labadan dhinaca la sheego wixii kale waxaa la yidhaha wixii aan inta ahayn xayaan baa la odhanaya xabbaan kale ama xibbaan kale ma jiro markay tan tahay xibbaan iyo xabbaan waa waxyaalahanna had iyo goor tasxiifka iyo taxriifka ama qaladadu ka yimaadaan inta badan tasxiifka iyo taxriifkuna waxay galaanba ama ay ku yimaadaan magacyada waayo hadduu hadalka kale ee ruuxii ilmaam u lahaa naxwo iyo sarfiya waxaa dhici karta waxyaalo inay qiyaas gelayaan qawaacidi raacayso xagga hore ama xagga dambe wax u tilmaamaya si ugu dhawaaqila ay jirto laakiin magacu qiyaas ma galo waxa in la dabdiyo mooye qiyaas ma galo cilmi kale oo ama naxwo ama sarfiyo haddaad aad u taqaano kaa caawinaya magacan sidaad ugu dhawaaqi lahayd ma jirto ciraabta akhirka u kaa caawin karaa laakiin magacan si loogu dhawaaqo wax kaa caawinaya ma jirto waa wax naqli iyo dabdin u baahan xibbaankan aan leeyahayna waa qalade bal waxaan leenahay markaa welibana kolkol bay dabdigooda ay ku koobaan culimmadu saddex kitaab muwada'a maalik iyo bukhaari iyo muslim bal iyagaan dabdinaynaa walow guud ahaan wixii ku sugnaa magacani ee waxa weeyaan nin saxaabiya oo kolley muwada unbuu ku sugan yahay labada saxiix kuma sugna isagu awlaaddiisaa ku sugane oo xabbaan ibnu munqid la yidhaaho xadiisa waa la fadxiyaa saxaabigaas xadiidkii laa khilaabatana lahaa isagu xabbaan ayaa la yidhaha ninkaa qoyskiisa waa qoyskiisa oo dhowr ana iyagana magaca waa la dabdiyaa inta qoyskiisa kutubta inoogu sugan khaasatan labada saxiix iyo dee muwada kuba sugan midi waa nin uu dhalay oo waasac ibnu xabbaan la yidhaaho waasac ibnu xabbaan waa taabici saxaabigaasaa dhalay labada saxiixna uu ku sugan yahay waasac ibnu xabbaan waxaa kaloo jirta nin uu ninkaasi sii dhalay oo la yidhaaho xabaan ibnu waasic dee ibnu xabaan markaa la odhanayo oo saxiixa muslimun ku sugan isna xadiisu way kas way fadxisan tahay waxaa kaloo jira ninkana waa qoyskaas oo isna labada saxiixba ku sugan maxamed ibnu yaxya ibni xabaan bal markaa waxaan leeyahay xabaan ibnu munqidiya wixii uu dhalay isagu waayo dee isaga unbay abtirsiintii ku wada marayaan ama labada saxiixa ku sugnaado ama midkood ha ku sugnaadee qolooyinkaas xadoodu way fadxisan tahay si kale lama aqriyi karo xabaanun weeye waxaa markaa soo raaca nin bukhaari iyo muslim sheekhyadooda u sheekha iyaga u sheekh maayo laakiin sheekhyadooda u sheekhiyay xabaan ibnu hilaal baa la yidhaha labada saxiixba uu ku sugan yahay waana sheekhada muslim iyo sheekha bukhaariba sheekhyadoodu ayuu u sheekh yahay xabaan ibnu hilaal isagana xadiisu way fadxisan tahay kol kol buu ninkaasi is u yimaadaa labada saxiixba dhaca isagoo aan magaca aabihii la socon oo dee nin kaloo saxiixa ku suganoo isaguna dabdigan kaga duwan kolkolna isagoo muhmala yimaadaa jirta laakiin inta badan sheekhadiisa eegaane waa ninka shucbo iyo wahayb iyo rag la kaba warinaye bal waxaan leeyahay ibnu hilaal waa xabaan isaguna inta dhinac baan dhiganaynaa waa xabaan ibnu munqidiya wixii uu dhalay iyo xabaan ibnu hilaal waxaadu way fadxisan tahay maxaa iyadna jirta xibbaan jira nin xibbaan ibnu muuse la yidhaah waa cahdigii taabiciinta kolley bukhaari buu dikri ku leeya riwaayo ma laha xibbaan ibnu muusa me xibbaan ibnu cadiyaan ujeedaa ninka dikriga leh iyo nin sheekhada bukhaari iyo muslimba u sheekha isaguna oo xibbaan ibnu muuse la yidhaah oo kolkol la yimaada isagoon magacii abii la soconay lakiin cabdillahi ibnu mubaarak buu ka warinaya oo xibbaanka cabdillahi ibnu mubaarak ka wariyay waa kan bal labadaa nin iyo xagga dee siirada iyo dikrigan makaazida ku soo aroora muslimba maaha ninkii sacd ibnu markaa mucaad maalintii khandaq leebka ku dhuftay oo isagana dee magaciisu yimaado oo xibbaan ibnulcariqa la yidhaaho saddexdaas maxay noqon iyaga xibbaan weeye xibbaan weeye xabbaan ibnu munqidiya wixii uu dhalay awlaadiisii iyo ina hilaal kuwaasna xabbaan bay noqonayaan de waxaan inta ayna xayaan buu tegi oo magacii uu ka baxayaa ee bal waxaan leeyahay hadduu cid u xarakaysan tahayna aniga sana i xarakaysan kolley fadlulahi samidna waa sida xarakaysana waa xarako qalade maxamed ibnu yaxya ibnu xabbaan weeye ninkani waa nin faqiihoo hiqa ah oo taabiciintii markaa yaryareyd kaba mid ah kolley kutubta muctarifka iyo mukhtalifka way ku dabdiyaan kutubtan musalaxa baabka ayagu leeyihiine waxa weeyaan baabka muctarifka iyo mukhtalifkana alfiyooyinka iyo keyrkood baa labada alfiye haatan si fiican bay ugu dabdisayin oo imaka waxa weeyaan alfiyad ciraaqi oo kale markuu intaa sheegayo laba bayd kusoo ururiyay kolley soodna waa laba baydunim laakiin tana ka yar ursanayde kadaaka xabaan bnu munqidin waayo waxaa horreysay xa la fadxinayo oo ka horreysa abu xasin tu idhaha kadaaka xabaan bnu munqidin waman waladahu wabnu hilaalin oo xabaan ibnu munqidiya ciddii uu dhalayo ina hilaal xaadu way fadxisan tahay markaasuu yidhaha waksir waxa weeyaan ibna cadiyati ibna cadiyata maca bni muusa waman ramaa sacdan fanaala bu'sa waxaad kasrisaa ina cadiya dikri unbuu bukhaari ku leeyahay iyo ina muuse labada saxiixba oo ku sugan yahay waana ninkaa kolkol isagoo muhmala yimaade laakiin cabdullahi ibnu mubaarak wax ka warinaya iyo waman ramaa sacdan fanaala busa ninkii leebka ku dhuftay sacd ibnu mucaad maalintii khandaqee saa busi iyo ciqaab ku mutay waayo markii isaga waxaa isaga soo geliyay hadalka markuu leebka soo gunay buu ayuu lahaa ayuu hadalkiisa hudhaw ama waa ana bnulcariqa ee xibaan ibnulcariqa la odhanayay oo kaas xibaan ibnulcariqadna waa hooyada nin quraysha bal intaas buu leeyahay markaan eegno horta labada saxiix iyo muwadda wa xibaan la yidhaha intaasaa jirta xabaan la yidhaha intaasaa jirta bal marka waxaan leyna waa dabdi hadiyo goorna oo waxyaalaha qaladadu ka yimaadaane dee intan kolley maxamed ibni yaxya ibni xabaan luluadan waa haweeney dee waa ta aan aragno isagii baaba taabiciya waa taabiciyad waa mawlaad de mawlaat lansaar kolley xa isagay dabaqadiisa tahay xaafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa maqbuula oo wuxuu tahayba dee kolley waa ruuxaan xadiidya sidaasa lahayn xadiidkan iyo xadiid kalo bacda asxaab sina ay wariyeen baaba kutubta uguba sugan gees kalena malaa in sanadka dambea laga yaaba inuu ama mutaabaco sheekho ama xaafiduba arkay maqbulu kaba cabiray ama isagu dahabi kitaabkiisa miijaan majhuulu yidhah waan haweeney aan laba aqoon taas buu idhaa mizina wuxuu yidhaha bukhaarina xadiidkanu adabka kaga wariyey abu daud iyo tirmidi iyo ibnu maajana xadiid kale ayay kaba wariyeen oo ay kagaba wariyeen waa inta kutubta uguba sugan bal waxa weeyaan kolley kalaam kale aan dib ugu soo yar noqon doonaa markaase bal waa taas ama abu sirma waa saxaabi jaliil oo ansaaraho magaciisa malik ibnu qaysa laba yidhi ama qays ibnu sirma abu sirma waana nin shaacirana waa ahaa waana saxaabi waxa weeye kolley kitaabka muslim iyo asxaabu sunan iyo kitaabkeennan isagu riwaayo kuba leh waa saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi ka mida bal waa badriyeentii qaal haddaba abu sirma wuxuu yidhi kaana rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahi waxaa yaquulu mid yidhaaha allahuma inii asaluka ginaaya waginaa mawlaaya macnaa ducooyinkiisii bay ka mid tahay in kolley kalanba i yar dambeeya xadiidka derajadiisa allahuma ilaahayow inii anigu asaluka waxaan ku weydiisanayaa ginaaya haninimadayda macnaydeeda waa arsaaqdo hina ayaan ku weydiisanayaa kolley rasuulka ilaahay qannimadaa uu dalbayay waa ti uu yidhi laysa alghinaa can kahrati alcarad inama alghinaa hina nafs waa qannimada dhabka ah ruuxuu isagoo xoolo badan badan badan leh oo xoolihiisaa si uu u dhameeyaaba ay waxa weeyaan e ay adag tahay haddii cumrigiisa oo dhan laba eego ayaa haddana marka aanu qanaaco lahayn marka aanu dhargahayn marka aanu waxaan kuba kaaftoomahayn baana waxaan uba muuqan oo faqiir qalbigii kaba yahay waa kaa de walan yamla-a jawfahu ma de ila turaab ibnu aadamka oo kale hadduu waadi dhan oo dahaba leeya mid kale u dalbi lahayo mid saddexaad taas markaa kolley faqrigii qalbiga ahaa meeshii iyo baahidii iyo waxaas way jirtaa markaa xirsigii adduunyo iyo isagoon adduunyo u eegin halkuu kaba kasbanayo dhici karta inuu xaaraam iyo shubha iyo waxyaala ku dhaco baqaayn bay noqon laakiin ruuxii haddii ilaahay siiyey qaninimada qalbiga wixii ilaahay siiyey uu ku kaaftoomo taas dee kolley meeshii waa aqalnimada dhabtahoo xirsigii adduunye ee dhibta keenayay iyo xubbigeedii dhibaatada lahaana waa ka badbaadaya inuu damac iyo wax kale sharah uu wax kale oo dadka indhahooda wixii gacmahooda ku sugnaa u indha taago ama had iyo goortaas iyo waxyaalahaasna waa kaga badbaadaya bal zuhdigii adduunyiya taas baa qalbigiisina waa helayaayo waa qanimada taas dee tan kalena hadduu ruuxu uu maalkii meeshii u banaaneyd ka soo kasbado xuquuqdiina uu ilaaliyo meelihii fiicnaa kuwa bixiyo danihiisana u kaalmayso isagana nicma almaalu saalix lirajul saalix horeyna usoo maray xadiid baynu taa uguba soo rama camr bnu caas lilmari saalix oo isagana lama diidayo kaa naftiisa dalabka waa imanaya qadnimada aan dararka lahayn ee dhibta lahayna laakiin qadnimada dhowbaa ilah hortaasaan ku weydiisanaya waqina mawlaaya mawlahayga qaninimadkiisiina waan ku weydiisanayaa isna inuu qani noqdo shalayto kolley casharka anoon meel gaadhin ama halkii aan ugu tala gaadhay gaabaan joojiyey sababtaan u joojiyeyna lafdigan bay hayd bal dee kolley cilmiguma sahlana a laga yaabaa dee ruuxu intuu imika iska soo tooso kitaabkii qaato oo dib haddana isugu laaboon u eegino maalinta dambena uu qaato un taasoo kale laga yaabaa inaan in badan dareensana kolkol tacabka iyo hawsha dee ruuxa casharkiisa dhowraya diyaarinaya laba qabsatay waxaa laga yaaba lafdigan mawlaaya hadda ama almawla dee macaani badan bay culimadu u tiriyaan uu kamid yahay alrabu iyo almalik iyo asayid iyo almuxib annaasir aljaar ibn lcam iyo casabadii oo kale macaani labaatan iyo ku dhawo xaafid labaatankoodaba ama uu soo dhigdhigto hadyusaari iyo muqadimada fatxulbaari macaanida uu leeyahay halka ay catiiqi ama muctiqi iyo muctaqi labaduba ay kaga mid yihiin almuncimiyo ay leeyihiinna dee kolley suu saaxiba nihaaya yidhaaho kitaabkiisan hariibka xadiidka inta badan axaadiisi way kuba yimaadeen halkan macnaha mawlahan uu rasuulka ilaahay u dalbaya kaniinimadiisa isagana uu dalbaya muxuu yahay waa xadiid rasuulka ilaahay xadiidkiisii kamida in dee ixtimaalaadka luqada iyo macaanida luqada un iyadoon ama cid kaleoo kaa horreysi jira ama la yskagaba fasiraana kolodug oo la yidhaha rasuulka ilaahay baa kaa ujeeday na way adagtahay haddaan dee wixii laba hubin marka habeen hore kale iyadoo wakti dambe weliba ku gaadhay kutubintii in suurtogelaysay aan egay dee horta adabkan iyo wixii la xidhiidhsanaa in kutub helayey oo dee may taaban imaam axmed baan musnadkiisa u laabnay oo kitaab balaadanka uu idin qorayay inuu imaam axmed warinaya lakin waxa mushkila dabcadan uu isticmaalaya waa lix mujalad waa dabcadii hore waa tan inta badan ay waxu celiyaan laakiin dabcadan haya waa konton mujalad malaa shanta faris haddii la shan iyo afartan raqamkaasi isbedelaya si loo helo adagoo waqti dheer bay qaadanaysaa inaad sooba hesho iyadana waa soo dhigtay sanadkana waa soo dhigtay waxaan eegayay sindi xaashiyadiisa inuu dee tafsiir ama sharxun u yimaado iyadana wax may iman oo kale nihaayihii qariib markaan u laabmayna inta macaanidii mawlaa tiri bu hi axaadiidana badankooda way kuba yimaadeen markay wakti noqotay lafdigiina uu noqoday lafdi bal waxa taas ayaa waxay noqotay bal haddana in intaa in ka badan nadar kale iyo baxsin loo yeesho calaqal si ciddan rasuulka ilaahay u aan laga sheegin rasuulka ilaahay waxaan ujeedadiisa ahayn balbal matala aan looguma fasirin ama meel aanad qudwo u lahayn aanad iska odhanun taas kol haddaanu macnuu waa baxan ishkaal la imanayo adigu ugu dambayneyn waxa jirtay oo musanafka ibnu abi shayba isaguna meel dhexda kitaabka kusoo arooriya bal raqamkiisu waa raqam dambe oo kitaab raqamaysan dabcaadkan dambe malaa sagaaliyo labaatan kun iyo dabadeed weeyaba kolley dabcadna waa dabca muxaqaqo waa iyo adigu waa wariyey isagu halkan mawaal mawlaaya mawaaliya ayaaba laftigiisu ahaa lakiin kolley cid ninkan muxaqiqa moxamed cawaama ayaa kitaabkan isaguna shahiirkee alcelale uu leeyahy ibnu abi xaatim markuu qabtay hadal ka soo naqliyey waana hadal ibnu abi xaatim leeyahy ama aabihii leeyahy waayo kitaabka alcilal waa kitaab madbacaysan laba mujalad horta dabcadan haya waa cilmigii aabihii iyo abuzurca labadaa cilmigoodiibuu ku wariyo iyagu weydiiya waa cilmo shan xadiidka markaa dee ilaa axaadiis laba kun ka badanna kolley kalaamkoodi waa kuba sugan yahay ama isagaa leh ama aabihii baa leh hadal tan kuba tacalluqsan waxaa kaloo iyadana meeshii markii dambe dee waa waktigii dambe aan fursad dambe aan siiyey faydulqadiir munaawi imaamka la yidhaha waa sharaxa jaamicu saqiir isna oo xadiidka soo arooriya ama uu suyuudi kusoo arooriya sharaxiis oo kale bal waxaan leeyahay ibnu abi xaatim oo kale cilashiisa sida kuba sugan hina mawlaaya wuxuu ku fasiray yacni alcasaba waa ruuxa casabadiisii u dhowey qaraabadiisii abnaa lcumuuma iyo dadkii walaalhiiyo dadkii casabadiisa ahaa wuxuu soo qaatay ilaahay qowlkiisii waa nebi zakariya wainii khiftu lmawaaliya min waraa'i mawaalidaas waa dadkii xigtadiisaa buu leeyahy diintii inay dayacaan baan kaba cabsanaya oo marka ay dee wadi waayaan oo waa mawaalidiisi oo casabadiisa alcasaba casabat rajul waa aqaaribu min jihati abih waa dadka xigtadiisa xagga aabbo ayaa casabadiisa la idhaha acmaamtii baa soo geliya awlaadoodii baa soo geliya bal taas oo kale taasi waa hadalka ku sugan cilasha ibnu abi xaatim ee khaasatan uu maxamed cawaamana haamishka uu kuwa soo naqliyey faydulqadiir oo kale waxa ayaa wuxuu samaqshari ka soo naqliyaa isagu inuu isaguna ku fasiray halkan huwa kullu waliyin kaalabi واأi وبن الأi والcami وبن cami والcaصabati kulihim halkan mawlaaga waxaa loo jeedaa dadkii dee qaraabada ahaa dhammaantood aabihii walaalkii ibn اlأkh walaalka inankiisii adeerkii iyo dee dadkiisii casabadii dhammaantood waana saa hadalkan buu sii tafsiiriye waa saa ibn abi xaatimi ay yidhaaheen marka dambe uu isagu macaanidii qaarkood kutubta luqada kusoo aroorta saaxibu fayd اlqadiir uu yidhaah kuwana waa lagu fasiri karaaye bal marka waxaan leenahay dee ruuxu isaga qanimadii dal ama qanaaca ha noqoto ama tii kale dee kii qariibkaaga casabadaada ahaa ee kol haddaad u baahanta aada wax moodaysay ama isagu in marka uu baahan yahay culays iyo kalli kugu ahaa isagana hadduu dee kaaftoon yahay qanimadaa uu helo waa waxtar adiga dee wax nafcigaaga iyo waxtarkaaga iyo aday faa'iido kuuba tahay bal taasba weeye waana intaa shalayta casharkeena yaraysay baan leeyahay wakti dheer laakiin markii dambe alxamdulilah dee shalay baan wakti iyo furso helayo bal waxaan leeyahay tafsiirku waa kaas weeye allahuma inii asaluka khinaaya ee tadiidayna waa in lafdigii luqada ama alfaadii aan u eegayo lafdiga iyadoon qudwo jirin cid aimo oo ka hadashay oo wixii dabdisay ama sharaxday jirin alla iska yidhaahan wax waghina mawlaaya bal waata xdثna أحمد weli hadal baa ii yar dameeyan baan idhi xadaثna أحمد بن يuنس qال xadaثna زhayر qال xadaثnii yaحyى waa yaحyihii horeynu soo haynay ansarي layth ibnu sacadiya baa baxay meeshii ka baxay ninkii isaga kasii warinayay can maxamed ibni yaxya waa maxamed ibni yaxya naynaye laakiin halkii uu can looluata yidhi ayaa muxuu yihi can mawla lahum waa ruux mawaalidoodii kaba mida de hadduu ruux kale oo ragaba yahay mawlaatin lahum muu odhane waxaa noqonayaan ruuxaan mubhamka ah in magaciisii laynoo sheegin oo kolley waxyaalaha dee dacfiga axaadiida kuba keena can abi sirmata can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam mila bilxadiidkii waana soo aragnay kolley dee ayamada qaarkood idinka naftiina daciif lisnaad baa idin qoranoo sababta dacfigaasi waxa weeye mid weeyaane haddii lula laba yidhaaho de waa ta aan leenay saaxibulmiisaan oo kale iyo waa majhuuluu yihi walow halkan dee shay qariib uu kaba dhacay majmacu zawaid haythami oo uu iqo ka cabira inta kalena rijaashii saxiixa dee inta kale weya waa rijaashii saxiixa iyada haddii dariiqan dambe aan eegnana kolley ibhaam baa kuba sugan dariiqa abu xaatim iyo ay kaba hadlayeen ibn abi xaatim iyana in maxamed ibnu yaxya un baaba abisirme ka warinayo inqiaac baa ku sugan oo xadiidka ama inqiaac baa jiraya ama ibhaam baa jiraya ama haweeneydan majhuulka haddii aanan dee eegin iqanimada uu sheegayo haythami ama maqbuulnimada xaafid ibnu xajar aynaan eegin oo duruq baa dee meesha cid kaloo ku raacdaaba jirta bal waxa weeye kalaamka ku sugan ee dee uu ku yar dhex wareegaya intaas weeyaano waxaan ugu qoray dee idinka idinuma qorin isnaadkaa daciifana waa jaanibkaa baan leenahay waana duco dee bal maalan kolley imaka axkaam kaloo inagaga tacalluqaysa aanay jirin xdثna yaحyى بن موسى qال xdثna وkiع qال xdثna سacد بن أوس عن بلال بن يحyى عن شطyر بن شhكر بن حمaيد عن أبيه qال أنه qاaل qلت ya رsuuل اللhi kolley ducooyin bay noo noqon oo ducooyin kuwa caranbarinun mala أساnidaaba ka yar badnaan karta kolley qolooyin iskuwa سacد بن أوس waa nin ثiق ah oo dadkii أتباacu taabiciinta ugu waaweynaa kaba mida oo reer cabsi ah ninkan bilaal ibnu yaxya kaba dambeeyaana waa shay isaguna waa isla reer isla degaan waana taabici kolley kitaabkeennan iyo asxaabu sunan kutubtooda kuba sugan weeye xaafidna uu saduuq kaba cabiro shutayr ibnu shakalla waxa weeyaan labadaanne horey horta isla reer yihiin waana nin hiqoo taabici weynay barhkood yidhaaheenba waqtigii jaahiliyada waa soo gaadhay ama aabihii shakal ibnu markaas waxa weeyaan ibnu xumayd waa dee intooduba waa isla qoys baan leeya waa reer bani cabsi waana reer wada kuufa dhammaan dadkani waxa weeye waa saxaabi xadiidka le soo xaafid ibnu xajar faa'iideeyo xadiidkan un buu leeyahy in makaan hayno qolooyinka kale way ka yar badan karaan ee isagu saxaabigu shakal ibnu xumayd waa saxaabi xadiidkan un laho isagu waa saxaabi weeye bal intaasi waa inta sanadka wuxuu yihi markaa saxaabigu qultu waxaan ihi yaa rasuula allahi callimnii bar ducaan duco antafic bihi aan ku intifaaco qaala wuxuu uhi qul waxaad tidhaahaa allahuma caafinii min shari samcii wa basarii wa lisaanii wa qalbii wa shari maniyi saas dheh taa ku ducaysa waa duco jaamica waa rasuulka ilaahay dee kaana yastaxibu ljawaamica min adducaaba waxaa kale waa iska dayn jiray duca lasii tafsiiriyo lasii kala qaadqaado ducooyinkaa waxay ka tegayeen baanu jirin buu laba iman jiray waana barid uu inagayna barayo waana ducada ma'huurkee duco kastoo lagu ducayso ka mudan weeye ama xagga jaamicnimadeeda ha noqoto inay khayr adduunyo khayr aakhiraba ay kulmaansanayso shar adduunye iyo shar aakhirana ilaahay kamaangelkii iyo ilaahay lawe ilaahoo la weydiisanayo inuu kaa badbaadiyo ay kuba ku sugan tahay iyo dee inay tahay rasuulka ilaahay waxa weeyaan waa shay dee iyaduba qeyb waxyi kawana hadalkiisii iyo wixii afkiisa kaba soo baxay ay tahay bal umuurahaas waa wax dee duco kastaba ugaba mudan allahuma ilaahay oo caafinii caafi caafini almucaafaat waa tay orasoo mara macnaa iga badbaadi weeye min shari samci maqalkayga sharkiisa oo dee dhegihii adoo xan ku dhegaysta adoo been ku dhegaysta wax fujuuriya waxyaalo waxaan banaanayn adoo kuma dhegaysta waa sharka dee asmaacda kaba yimaada kuwaa sharkoodii iga badbaadi waa ii ilaalin markaa dhegahaygii oo waxaan dee xunba iiga ilaalin wa basarii aragayga iyo indhahayga sharkoodana iga badbaadiyo iyadna wax alla wixii macaasi nadar oo dhan baa soo gelaya iyo waxa kastoon laynoo banayn oo ruuxu dee xaasadiisa basarkii dee uu adeegsadaba taas iyagana sharkeeda iga badbaadiyo oo ii ilaali weeyo basarkaygii wa lisaani carabkaygo de carabkii e markaa isagina ha noqdo wax toosan wax ku hadlaya ee wax baadila iyo laqwi iyo waxaan toosayn mid inuu ku hadlo taas igaba badbaadi wa qalbi qalbigaygana waa inay gasho dee wixii ictiqaadkii xumaa iyo akhlaaqdii xumayd iyo waxyaalahaas dee sifaatkaa radi ah taasna qalbigayga igaba ilaali wa shari maniyi maniyatii baa ii taalla laakiin dee xadiidkan abu daud iyo tirmidi iyo nasaa-i ay wariyeen iyo adabka nuskhadaydan mooye nuskhooyinka adabka maniyi waana saa macnuhuna yahay maniyadu geeri baabay noqotaay manidayda waa ruuxio de waa zinadii iyo xumaantii iyo wixii dee bal xagga shahwe lagu goon markaa aan banaanayn ee shahwe loo dee markaa loo sarfinayay taas bay noqon manidayda sharkeedana ilaahu iga badbaadi waa kan wakiic fasirayo qaala wakiicun wuxuu yihi maniye maniyatin basa yacni zina walfujuura wuxuu ujeedaa zinadii iyo waxyaalaha fujuurka iyo macaasida iyo wixii dee keenaya un mani qaalib noqotay ruuxa shahwe ka qaalib noqotay oo uu xaddii shareecadu ay xadaysayna ku gaabsan waaye wixii ka dhalanayo o dhanba waye macnaa waa ducada jaamica rasuulka ilaahay baa taa baray saxaabiga xadaanaa qabisatu qaale xadaanaa sufyaanu can camri bni murata qabisatu bni cuqbayn waxaan filaya inaan soo maray qabisana qaaliban sufyaanku idlaaqaya waa sufyaan thawri weeye walow dee kolkol ay idhaaheen xadiidkiisa kolkol xaggaa dacfi baa jira haddana bukhaari iyo muslim ba xadiidkiisa sufyaan way soo saareenoo si wuxuu yaraa oo aanu axaadiidiisa ragga qaarkood aanu kula sinaynun weeye can camri bni murata can cabdillaahi bni alxaarisi can dulayq bni qaysin can cabdillaahi bni cabaasin qaala anahu qaal bal sanadkii horan ku yar raago casharkaa yar socon doonee cabdullaahi imaka ibnulxaariskan waa nin reer kuufa ah oo taabiciya ninkan kalena markaa waa isla daba qown oo waa nin hiqa ninkaa hore cabdullaahi ibnulxaaris azubaydi oo almuktib bay u yaqaaneen malaa mucallim buu ahaa ardayade duleq ibnu qaysna waa nin isaguna reer kuufa ahoo ay isla dabaqayiin oo hiqa ahunoo reer markaa bani xaniifa wuxuu yihi markaa cabdullahi ibnu cabaas qaala kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu a yaquulu mid yidhaaha allahuma acinnii walaa tucin calaya wansurnii walaa tansur calaya wayasir ilhudaa lii waa ducooyinkii rasuulka ilaahay bay kaga mid tahay xadiidka dariiqa dambe ayay iyadoo uu intaa ay ugaba dheer tahay ay nooguba iman doontaay oo waxa weeye de oo waxaa ba lafdiga haddaan sii laqbeeyo walow laqbada dee haddanaan ku noqon doona allahuma ilaahay oo acinnii ii kaalme ii kaalmeeyo waa umuurahayga dhammaanteed iguba kaalmee daacadaada iyo dikrigaaga iyo xusni cibaadatika suba allahuma acini calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ducadii uu mucaad baray rasuulka ilaahay taas waxaa kaloo ay noqon dee tan muqaabilkeeda soo socota walaa tucin calaya ii kaalmeeyo acdaadayda dee aniska waa dee kolley cadow diineedu buu lahaa dad muslimiina cadaawo kamay dhaxayn kuwa gaalada ahay dee cadowgaygaa kuwa korkoodna igu kaalmee oo ii gargaar walaa tucin ha kaalmayn calaya aniga korkaya macnaa axad khalqiga ka mid ah igu sallidinoo dee kan isaga u kaalmaysay hadhow iga qaalib noqda ha ka dhigin waana dee kolley dadkaa ayshayeen be waana gaalowne wansurnii ilaahu ii hiili walaa tansur calaya markaa walaa tucin calaya walaa tansur calaya wax kaliyaan ku wada fasiraynaa macanaa laa tusallid waa aniga korkayga waxa ugu hiilin oo ciddaa dee ikhilaafaneen dagaalamaynee cadowgaa adiyo cadowgaagaba ah dee halabada iyo guusha hasiinoo aniga korkay dee hau nusraynoo ha u hiilin ciddaa kale wayasir dhib yaree sahal fudaydi alhudaa hanuunka li duruqda hanuunka iyo asbaabtayda ayadaba i dhib yaree xadaثna abu xafs qaala xadaثna yaحya qaala xadaثna sufyaan qaala samictu camra bna murata qaala samictu cabdالlahi bn اlxaariثi qaala samictu dulayqa bna qaysi can ibni cabaasi kolley sufyaan iyo can camrin iyo sufyaanku waa sufyaankii hore sufyaan thawri yaxya ka horeeyana waa yaxya alqaطaan abu xafsina waa ninkii kale isna imaamka ahaa raggan kutubta lixda alena sheekha u wada noqday camr bn caliyin alfallaas weeye kaas weeye abu xafsin camr bn cali abu xafsin alfallaas wuxuu yihi markaa ibn cabaas qaala samictu nabiya salى اllahu عalayhi wasalama yadcuu bihada rabbi acinnii walaa tucin calaya wansurnii walaa tansur calaya waa intii aan soo laqbaynay maka wamkur lii ilaahu ii makri ad ii sameeyo macnaa ujeedadu dee dagaalku waa kii rasuulka ilaahay ba yidhi alxarbu khidca ama khadca yidhi dagaalku waaba xeelo oo markaa cid laysayo kolkol dee ninkii la dago ee mar un ay dee si uun loo dago waxaa la arkaa inaanu dhaqso uga soo kaban ama dee markaa haziimadiisu ay timaado haddaba umkurli oo xagga marka la eego dee cad adigu xagga xeela ahaan iyo iyada taas xagga cadowgayga iyo adigu ii makri falo iyaga ii sahal ii fudaydi si aan u dagi lahaa ama taasoo kale marka waa qalabadii iyo dee taasna ad iguba dhib yar layn lahayd waa iqaacu balaaya calaa acdaa'ihi min xayu laa yashcuruun makri waa ruuxii oo dee imtixaan iyo belay ama meel aanu kaba dareemin wax lagagama keeneen walaa tamkur calay aniga korkayga ujeeddada iyaga makri iyo haw sahalin oo haw fudaydin wayasir liya lhudaa waa cibaaradii marka dhoweydna taasi way nooguma sugnayd wansurnii ilaahw ii hiili calaa man badaa calaya ciddii igu gardarrootay igu xadgudubtay kuwa igaba hiili rabbi rabbigayow ijcalnii iyaal oo waxaad iga dhigtaa shakaaran mid shukri badan siiqadu waa siiqadii mubaalaqa shakaara lak mid had iyo goor kugu shukriya shukrigii qalbiga kii carabka kii acdaada kii camaliga acmaashii ilaahow mid had iyo goor adiga kugu shukriyo shukrigiisu badaya igaba dhig dakara laka kuxus xusid badan oo adiga had iyo goor ku xusa oo waa kuwa daakiriin allaha kaiira wadaakiraati o carabkiisu kuwa qoyan iyo dikrigaaga oo kale rahaaban laka rahaaban cabsi badan laka adiga kaa cabsi badan oo had iyo goor adiga kaa cabsada waa khawfkaagii waa khawfkaa aan keenayn quusasho naxariistii ilaahay laga quusto laakiin xumaantii ruuxa ka joojinaya ee wanaaggiina kuba xambaaraya si uu u badbaado midwacan laka adeecitaan badan iyadna waa siiqadaa dee mubaalaqo waa kaiiru dawci laka wey had iyo goor ku adeecaya adiga mukhbitan laka adiga kuu khuduucaya oo mukhbit waa kaa mutawaadicee khushuucaya rabbigii ukhuduucaya awaahan waa kaiiru ta'awu wey waa dee cabsi damqasho iyo toobadkeed iyo bal taas jaanibkaas aada iyo aad uguma badan ilaahayna waa kii awaah kuma fas ku sifeeyey nebi waxa weeye ibraahim suuratu tawba oo kale marka waxa ay tahay waa kaiiru ta'awuh waa ruuxii ducada badnaa tadaruca badnaa ama dee ta'awuh dee imika cabsida uu dunuubtiisa kaba cabsanayo oo kale iyo dembigiisii taha uu kaba tahayo jaanibka waa uu muuqdaa waa la wen yahay ilaahay buu weydiisanaya inuu kaba dhaafo jaanibkaa badsanayo wey mudiiban manaa mudiibku waa mudiic ku kuusoo laabmaya adiga xaggaaga igaba dhig taqabal tawbatii tawbadayda aqbal waqsil maydh xawbatii dembigayga xawbadu waa ismige waajib aqbal dacwatii baryadayda ilaahayow wahabbit xujatii xujadaydana sugo hadday tahay adduunye iyo hadday qabri tahay iyo hadday qiyaamaba tahay ilaahu xujadayda fi dunya wاlqabr yuhabbit llahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati اdunya wafi اlaakhira wahdi hanuuni qalbii qalbigayga dee kol haddii qalbigu hanuunsado hanuunsamo acdaadna way raacaysaa waayo hidaayadu hadday qalbiga gasho xubnihii daacadii baa uwaaa xubnihiina daacadii baa u sahlanaanaya o fudnaanaya laakiin markaanay qalbiga hidaaya ku jirin waa kan wahsiga iyo daacadu kari waayey iyo taas oo kaleo waidaa xallat ilhidaayatu qalban nashidat fi lcibaadati alacdaa wey o marka hidaayadu hadday qalbi gasho acdaadii markaa ma wahsanayso oo ruuxa daciifkaee tamarta daran ee hadda ayaan soom maalmaha kululna ka caajisahayn daaco kalena aan ka caajisahayno waa ruuxa daacadii u nashaadaysan sababtuna waa qalbigiisa waxa kuma sugan dee kii kalena waa kaa wahsanaya haddaba qalbigayga hanuuni wasadi toosi lisaani carabkaygana si aan dee run un mooye wax kale aan uguba hadlin xaqun mooye wax kale aanan ugu hadlin weye waslun ilaahu siib sakhiimata qalbi qalbigayga madowgiisa waa xiqdigiisa iyo xumidiisa iyo waxyaalaha ah ilaahay oo qalbigayga iiga saar weeyo ii nadiifiyo qalbigayga ii dahir waa duco weyn oo rasuulka ilaahay tanna kuma ducaysan jirayoo aimada asxaabu sunaniya ay wariyeen iyadna sanadkeeduna ay noo saxiix yahay xadaثna ismaaعiil qaala xadaثanii maliku can yaziid bni ziyaadi can mxamed bni kacbi اlquradiy qaala mucaawiyaة bnu abi sufyaana calى اlmimbari ismaaciilku waa in abi uweys malikna waa imaamu daar ilhijra yaziid ibnu ziyaad dhowr yaziid buu wax ka wariyaa imaam malik axaadiistoodu ha kala badnaataba muwadae kan yaziid ibnu ziyaad ibnu abi ziyaad baa la dhahda yaziid ibnu rumaan iyo yaziid ibnu cabdillaahi oo kale iyo waxa wey ibnu usaama iyo ragga saas waa ka wada wariyaa yaziid ibnu qusayd iyo ninkan waa yaziid ibnu ziyaad ibnu abi ziyaad kol kolla waxaa loo tiiriyaaba awowgioo yaziid ibnu abi ziyaad buu u yimaadaa oo taas waa nin reer madiine oo hiqa ah oo dadkii iyagu kollay siqaara saxaaba waa soo gaadhay laakiin lamau kulmin oo siduu dahabi markuu malik ibnu anas sheekhiyadiisa tirinaya siyarka oo kale raqab keliyo siyaasiya wuxuu xadiid keliyaba kaba wariyoo la arko dee kanun inuu yahay ama wax kale imaam maalik marka muwada kagaba warin waayo mashaaikdiisii badnayd markaa uu tirinayo mid kastaba inta xadiidee uu kaba wariyey waa muwadaa dhexdiisa ayuu ku qoraayo raqabkeeda kuma qoraa kan isaga dee raqab keliya kuma qornaa ee yaziid ibnu ziyaad weye yaid kolkolna yaziid ibnu ziyaad ibn abi ziyaad ee abu ziyaadkay dee intay ziyaadka kaba saarahno nin kale daciifa oo yaziid ibnu abi ziyaad la yidhaaho muslimna kolley mutaabacooyin iyo wax kule ayaabay markaa isu ekaanayaan isla dabaqana yihin malakaasa in yar ka weyn ama maxamed ibnu kacb alquradi waa nin caalima oo iqa ah oo reer madiine ah walow waqtiyada qaarkoodna kuufa degay oo taabiciintii dhexaa alquradi nisbadana waa nisbatun ilaa bani qurayda reerkii yahuudeed ee reer bani qurayda la odhanaya maalintii dee axzaab iyo khadaqa cahdigii buriyey ee ugu dambeyn sacad ibnu mucaad uu xukumay ninkaas reerkaasuu kaba dhashay aabihii kacbna wuxuu aha dadkii sabiga ee maalintaa gacanta lagu qabtay buu ahaaye laakiin nin yar buu ahaayo waa la eegayay bal ruuxani inuqni dilka wuxuu ahaa tuftala muqaatilatum watusba daraariyuhum markaa si loo hubsado ruuxani maqaan gaadhay mise maqaan gaadhin waxaa la hubsanayay bal timaha hoose inay kasoo baxaan iyo in kale sida bukhaariba kuba sugan isaga waxaa fi man lam yumbit dadkii markii la eegay aan wax dee timaha hoose aan lahayn oo sidii buu dee loogu tiriyey caruurtii iyo daraaridii inuu yahay waa abihii kacb ibnu sulaym isaguna dee waa ninkaa mar dambuu dhashay oo barhkood baa ka dhiga cahdigii rasuulka inuu dhashay abihii baaba sidaasayo aad buu gaba dambeeyey laakiin waa taabici dhaxa uun maxamed ibnu kacab oo caalimna xagga tafsiirka kale oo qur-aanka iyo ayuu caalim ayuu kuba yahay adugu waa nin iqoo caalima ninkaas baa qaale wuxuu yihi mucaawiyat bnu abi sufyaan cala lmimbar mimbar korkii oo mucaawiya waa waqtigii cahdigii khilaafadiisii isagoo mimbar ku taagan ayaa wuxuu yihi waa mimbarkii rasuulka ilaahay maruu madiine yimi inahu laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manaca allah daahirku wuxuu ahaan lahaa lima manacta waayo tii horeaba khiaab ahayde waa irtifaad walaa yanfacu daljadi minhu ljadu waman yuriid illaahu bihi khayra yufaqihu fi اdiin intaasuu mimbarkii rasuulka ilaahay korkiisa kaba yihi oo macnuhu inahu shaniya laa maanica wax hor joogsanaya oo manceeya ma jirto lima acdayta wixii ilaahay bixiyey ee uu ruux siiyey adduunyada oo dham iyo dadkao dham hadday isugu yimaadaan kama celin karaan walaa mucdiya ku bixinayaana ma jiro lima manacala wixii ilaahay manciyeyna hadday ma bayna aqdaari alard ay kuba kulmaan inay ruuxan siiyaan ma sin karaan walaa yanfacu ma anfacayo daljadi kii xadiga iyo nasiibka lahaa ama suldaan iyo cadamo lahaa minhu ilaahay xaggiisa aljad sudaankiisa ama xadigiisa iyo dheeftiisaas waa waxa u taraya waa iimaan iyo camal saalixe kii qaniga ahaa qanimadiisaasi ilaahay agtiisa waxba ma tarayso kuma badbaadayo kii isagoo xadi ri'aasiya waxyaalaha lahaa ri'aasadiisii kuma badbaadayo kii dee wax kale bal maalan lahaay uun asla waxa wax taraya waa iimaankiiyo camalkii saalixa ilaahay agti waman yurid illahu bihi khayra ruuxii isaga ilaahay khayr la doono wa khayr tanwiintadna waa litacdiim khayr weyn weeye ruux kastoo iimaan ilaahay uu ku manaysayba khayr waa la doonay waa khayr weyn ninka ilaahay laba doono yufaqihu fi diin diinta ayuu dee fahamsiiyaa bara diintii marka wuxuu yihi taasuu bal maalan mimbarka korkiisa isagoo umuurahan laba yimi iyo dikrigan ayaa wuxuu uhi samictu waan maqlay haaulaa'i lkelimaati kelimaadka min الnabiyi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan kaa maqlay cala haadihi cawadi waa qoryahan waa mimbarka dee cawaadiisii waa kaasi isagoo korkiisa ku sugan oo mimbarkan korkiisa ku taagan ayaan isagoo leh aan kaba maqlay xadaثna muسى qala xadaثna cabdالwaxidi qala xadaثna cثmaan bnu xakiimi qala xadaثna mحamed ibnu kacbi qaala samictu mucaawiyaةa naxwa waa xadiidkii hore duruq uu leeyahay un weeye oo kale oo dee yaziid ibnu ziyaad ayay dad kale kuba raaceen oo waa cثmaan ibnu xakiimi maka halkan xadaثna mحamed ibn muثanى qala xadaثna yaxya waqadan can ibni cajlaan can mحamed ibni kacbi nimankana waa mحamed ibnu cajlaan oo isaguna raacay uun ninkii hore aynu haynay yaziid ibnu ziyaad xadiidka riwaayadiisa can mحamed ibni kacbi samictu mucaawiyata naxwa wax kaloo inoo soo kordhoon mutaabacaadka iyo duruqda ahayni ma jirta halkan حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم عن ابن أبي حسين قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال فالهيثم بن جميل كان هو nin reer baqdaada markii dambe andakiya meeshii laba odhanayo xuduuddii muslimiinta kuba taalay waa xuduuddii shaam isagu degay kolley makamana turki bay raacsan tahay waana nin hiqa ahoo taabiciinta atbaacu taabiciintii raggii ugu yaryaraa bal kaba mida bal kuwani ugusii yaryaraa raggaas sheekhiisan isaga maxamed ibnu muslimna waa nin reer daa'ifa maaha imaamkii zuhri maaha waa nin isna atbaacu taabiciintii dhexe kaba mid ah kolley isaga ka yar martabo xagga marka la eego dabdiga axaadiid iyo hiqanimada ugaba hooseeya xaafidna saduuqun yukhdo min xifdi kitaabkiisu waa kitaab la dabdiyey buu ahaaye laakiin markuu xifdigiisa ka warinaya waxyaala ay kaba dhici jireen ama ibn abi xuseinkani waa magaciisa cabdullahi bn cabdiraxmaan baa la yidhah ibn abi xuseinku markaa markaa labaad buu imanaya waa cabdullahi bn cabdiraxmaan ibn abi xusein waa nin reer maka reer bani nawfal ah oo waxa weeyaan reerkaa qureysheed oo hiqo ahay weliba xagga xajka iyo umuuraha manaasigtana aqoon aada u sarraysa uma lahaayo atbaacu taabi mee taabiciintii raggii ugu yaryaraa kaba mida camr bn abi sufyaan abu sufyaan kana awowgii asiid baa la yidhaha kol kol baa isaga markaa camr bn asiid laba yidhaahaa oo looba tiiriyaaye isaguna waa nin taabici dhexo oo hiqaa weeyaan oo reer bani zuhra xul adigu reer madiinaa bal waa inta sanadkaan sheegaya wuxuu yihi can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu alayه wasalam qaala ina awhaqa ducaai ducata ugu adag ugu mudan macnaa kuwa ugu mudan bay kaba mid tahay an taquula inaad tidhaahdi weeye allahuma anta rabbii wa ana cabduka dalamtu nafsii waاctaraftu bidanbii laa yakfiru dunuuba ilaa anta rabbi kfirli kolley waxaa taynu ku soo marray sayid اlistikfaar alfaadahan qeyb kaba midina way kuba sugnaayeen sayid اlistikfaar waxaa loo yidhi nin xadiidkaa hore iyo baabkii baynu kuba soo maray oo waa waxaanay dee istikfaartii iyo siiqooyinka istikfaarta sayid bay uguba noqotay waa wixii ay taasi kulansanaysay ayaa ama siiqadaasi iyo markaa istikfaartaasiba halkan nooguba sugan oo tan baa ducada kuwooda ugu adadag ugu mudan ugu ahamsan bay kaba mid tahay allahuma ilaahayow anta rabbi rabbigay baa ta ilaahay ilaha ee abuuray igu tasarufayey sayidkayga ahaa taas baa tahayba adigu isagu umurtaydoo dhan bana isagu lahaa iguna tasarufayey waa ictiraaf rabbigii rububiyadiisa iyo bal taas uu qirtay waana cabduka addoonkaagii kuu baahnaa ayaan ahay marna aan kaaba maarmahayn dalabtu nafsi naftaydii waan dulmiyey waاctaraftu bidembi dembigaygiina waan qirtay waxaan dembigaysay oo dhan arrin kalena laa yakfiru dunuuba ilaa anta dunuubta ma dhaafayo adiga un mooye rabbi kfirli ilah i dhaaf oo de waa taa kolley sayidistikfaar baa inoo horeysay xadaثna yaحya بن bشhri qala xadaثna abu qadani عan بn abi سلمةa yaعni cabdالcaزiizi can qudamةa bni muسى can abi صاalحi can abi hurayraةa qaala kolley dadkii way yar bateen in kumana joog joogsanaye magacyada un haddaan yar tilmaamo mooyaane abu qadankan camr bn اlhaysam baa la yidhaha camr bn اlhaysam waa nin reer basra waa nin hiqa waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaa oo waa camr bn اlhaysam ibnu qadan awowgiina qadan buu noqonaya kunyadiisna waa abu qadan bal taasba weeye waa ninkan imakaan hayno kolley ibn cabdilcaziz ibn abi salama waa horena waan usoo araragnay maan filaya kitaabkana uu kusoo noqono mar kalun baa la yar eegi doonaa ee yacnida wuxuu uga jeedaa un si sheekhyadiisa uu kaba maqlay ibnu abi salam unbay ku kaaftoomeen haddaba ibnu abi salami si u caddeeye ku yahay ayuu yacnida isagu laba yimi waayo ma raacin karo o kol haddaan riwaayadiisii ku jirin dee sheekhyadiisiiba ne wuxuu leeyahy xadathana fulan hebel baa saa yidhi waxaanay odhan buu iska ilaalinayaa inuu yidhaaho dee si loo caddeeyo ninkiina yacnidan buu laba yimi magacii abihii sheegay ama qudaamat ibnu muusahan imakayada xadiidkeena uguba sugan kolley waa nin quraysha oo reer bani jumaxa waxaa awow malaa labaad u noqonayay صaxaabi macruuf ahaa qudaamat ibnu madcuuna waa qoys kolley macruuf ahaa reer madcuun cuhmaan ibnu madcuun iyo qudaamat ibnu madcuun iyo waa dadkii muhaajiriinta ahaa horena usoo hijrooday bal qudaamat ibnu madcuun ibnu cumar iyo dee abtigii oo ninkan waxaa la yidhaha qudaamat ibnu muusa ibnu cumar markaasuu imanayaa صaxaabigu qudaamat ibnu madcuun waa nin reer madiina masjidkii rasuulka ilaahayna imaamkiisaabuu ahaa waqtigiisii waana nin iqo raggii taabiciinta raggii ugu dambeeyey wayo walow markii dambena cumrigiisu dheeraado wakti dambe boqolkii boqol iyo kontonkii hijrada soo weydaartay abu saalixna isaga kitaabka waa ninkii kuba badnaa waa dakwani maha abu saalix alkhawsi ama khawsigii aynu soo marray qaala abu hurayra wuxuu yihi kana rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu a yadcuu mid ku ducaysta allahuma aslix lii diinii aladii huwa cismatu amri wa aslix lii dunyaaya alatii fiiha macaashi wajcal ilmowta raaxata raxmata lii min kuli suu raaxatana way idinka maxaa taalla maan hubsan ba halkan raxmatan walaa riwaayadiisa aw kama qaala bal horta waa duco rasuulka ilaahay ducooyinkiisii jawaamicda ahaa kaba mida ee waxay ka tegeen baanu jirin iyadoo intan ay ka yar dheer tahayna saxiixa muslimba way ku sugan tahay aimo kalena way soo saareenbo allahuma aslix lii diini aladii huwa cismatu amri naam waaslix lii dunyaaya alatii fiiha macaashi waaslix lii aakhirati alatii ilayha macaadi wajcal ilmowta raaxatan lii min kulli shar marka oo dee xayaatadana dee waxaad iiga dhigtaaba dee markaa ziyaada fii kulli khayr iyo kolley ducadu iyadoo intan ka dheer bay saxiixa muslim kuba sugnayde laakiin waa duco jaamican leeno wuxuu ohi rasuulka ilaahay isagoo inagana ina baraya dee isaguna waa kaa ku ducaysanaye wuu odhan jiray allahuma ilaahayow aslix lii ii hagaaji diinii diintayda ii hagaaji alladii diinkaasoo huwa isagu cismatu amrii arrinkayga oo dhan xifdigiisa iyo ilaashin ilaalintiisu ay kuba sugan tahay waa umuurtayda dhammaanteed oo macnaa waxa weeye dee ruux hadduu diintiisu ay u hagaagto oo roosmaalkiisiiba wixii la dalbayo wixii ugu weynaa weeye wax kastaaba way u hagaagayaan oo adduunyadiisna way u hagaagaysaa aakhiradiisna way u hagaagaysaa kol haddii diintiisa ilaahay uu ilaaliyo u xafido o uba dhowro oo uu toosiyo haddii laakiin diinta ruuxu ay ka fasahaado diintiisu fasahaado adduunyadiisna way xumaan aakhiradiisna way xumaanaysaa labada way kaba xumaanayaan waa duca markaa jaamica cismatu amrina macno waa xaafidu amri arrinkaygaba kii ilaalinayay xafidaya weeye oo hadduu hagaagana umuurtii oo dhan baa u wada hagaagaysa hadduu ka xumaadana wax kastaa way ka xumaanayaan ruuxaa diin waayey ama diintiisa aan ku toosayn umuurihiisa adduunyana de waa kuwa iyaguna khalkhal iyo xumaanun kuba jira dee arrintii aakhirana waaba taas haddaba diintayda ilaahow ii dhowr ii xafid oo waxa weeye ay ku sugan tahayba waxa weye diintayd umuurtayda oo dhan xifdigeed iyo dhowritaankeed iyo ilaalinteed kol hadday diintii u hagaagtayna aakhira way u hagaagtay aakhira kol haddii arrintiisa ay u hagaagtana dee waxa weeyaan adduunyadiisna way hagaagaysaaboo macnaa ruuxa dee hamigiisa weyne hadduu noqdo diintiisa inuu dhowrto aakhiradiisa hagaajisto adduunyadiisina ilaahay subxaana watacaala u hagaajinaya dahabiga meelo kamida un kitaabkiisa siyaar kale waa mujaladka sagaaliyo tobnaad baan filayaa inay ahayd dunuun buu kaba soo noqonayay hadal aada u fiican oo uu yihi culimada ayaa isku wacdin jirtay culimadu kaanuu yatawacaduna bih wayaktubu bacduhum bacdan barhkoodna barhka kale ayuu dee risaayisha isu qorayaan waa isxusuusin iswaanin isu dardaaran bay markaasay hadalkaasi waxaa waa saddex cibaaroo koobano man aslaxa sariiratahu aslaxa allahu lahu calaaniyatah ninka sariiradiisa waa waxa uu qarsanaya waa waxa uu qarsoon hagaajiya macnaha wuxuu leeyahay waa ikhlaaskii taqwadii ilaah ka cabsigii waa isagoo wuxuu leeyahayba sariiradiisii buu hagaajiyey ka dhowray waxyaalaha aan toosnayn calaaniyadiisna way hagaagtahay oo ilaahay baa riddo dee fiican oo taas ah wixii qalbigiisa ku sugnaa buu huwinaya man aslaxa sariiratahu aslaxa allahu lahu calaaniyatahu waman aslaxa maa baynahu wa bayna allahi aslaxa allahu maa baynahu wa bayna annaas ninka hagaajiya isagiiyo ilaahay wixii u dhexeeya xidhiirka rabbigiisii fiicneeya ka dadkuna waxa weeyaan ilaah baa jeclaysiinaya waa kaa qabuulkaba dhulka loo dhigayo dadka ay ka wada raalli noqonayaan wada jeclaanayaanoo ilaahay waa hagaajiya isagiiyo dadka wixii udhexeeyena hadduu halkaa dabdisto wixii xidhiirkii dadkiiyo u dhexeeya isagana ilaah baa hagaajiya waman aslaxa amra aakhiratihi aslaxa allahu lahu amra dunyaahu ruuxa hagaajiya arrinkii aakhiradiisa aakhiradiisuu dabdistay dhowrtay ilaashaday arrintii adduunyadana ilaah baa u hagaajinaya taas weeye hadalkan ku yar celinaya waa hadal mudan dee taasuu soo naqlinayana inay culimmadu isku wacdin jireen barhkood barhka kale ay u qori jireenba man aslaxa sariiratahu aslax allahu calaa taaba ruux hadduu daahirka ayuu fiicnaynayaayo ruux hagaagsan iska dhigaya isdhowraya dadkiiba wanaag u muujisanaya laakiin hadhow wax kale ayaa u qarsoon de waa riye iyo subco iyo taas oo kale calaamadeeda way ka muuqataa dadkiina taa way gartaan way bal dee waman yusinaka ruuxa ismaqashiiyo dadka ilaah baa maqashiiyo fadeexeeye wey waman yuraa yuri llahu bih marka man aslaxa sariiratahu aslaxa allahu lahu alaniy aslaxa allahu calaaniyatah waman aslaxa maa baynahu wa bayna allahi aslaxa allahu maa baynahu wa bayna annaas waman aslaxa amra aakhiratihi aslaxa allahu lahu amra dunyaahu kolley waxaan filaya inuu de mujaladka sagaaliyo tobnaad ahaa bunun walo tarjamadiisa maaha oo aad buu halkaa ugaba fogayay laakiin waa hadal soo qaadeen waayo wakti hore ay iguba dabaysay ina dib u eegeen laakiin de waa hadalka markaa jiray iyo waana ii qornaayo de se bugi iguba qornayd waaslix li dunyaa lati fiha macasheeg ilaahu ii hagaaji addunya marka waxaan leenahay ruuxa diintiisa hadday uhagaagto amarkiisa aakhira uhagaagtiisi kalena way raacaysaa way fiicnaanaysaa waaslix lii ilaahu ii hagaaji dunyaaya adduunyadayda allatii fiiha macaashi noloshooda ay kuba sugantay wajcal yeel almowta gaarida raxmata naxariis lii aniga ad igaba naxariisanaysa min kulli su-in xumaan dhammaanteed kolle qolooyin kale siday ku wariyeen wajcal ilmowta raaxatan lii min kulli shar macnaa haddii ruuxu inuu geeri uu ku tamaniyo ama ilaaha weydiista maaha ruuxii muminkaana cumrigiisa dheer khayru buuseeniya rasuulka ilaahay baa yidhi laakiin haddii kolley aanu daynahayn waa tii rasuulka ilaahayna amray inuu yidhaaho ilaahow inoole maa calimta alxayaata khayra li watawafani ma maa calimta alwafaata khayra li halkana haddii macnaa geerida haddii dee shar iyo fitan caami ay jirto geerida waxaad igaba dhigtaa dee mid aan kaga raaxaysanayo shar iyo xumaanba kaba raaxaysanayo iyada noloshayda ad iisii daysana ziyaadatan li fi kuli khayr waqti ad ii dhowrtay oo hal iyo goor khayrka sii ziyaadsanayo taasna igaba dhiga xadiidka kolley waa qaybihiisa dee muslim iyo kuba sugan ee halkan kaba maqan ee waxaan leenahay waa duca jaamica xadaana caliyu qaala xadaana sufyaan kolley dii cali bn اjacni iyo cali bn madiniya waa soo marray lakin qaaliba bukhaari hadduu ilaaqayo waa cali bn madini ninku ilaaqaa qaala xadaana sufyaan waa ina cuyeyno un qaala xadaana sumayun can abi صaalixin can abi hurayrata qaala anahu qaal kana nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yatacawadu mid magan galo oo min jahdi ilaahay buu ka magan geli jiray min jahdi balaayi waa balaayada dhibteeda iyo mashaqadeeda iyo rafaadkeeda waa wax kastoo ruuxa asiibayo shido iyo mashaqo ama awood aanu lahayn ama dee inuu qaado karahayna inuu iska daafaco taas bay tahy ibn cumar oo kale ah waxaa laga soo naqliya anu yihi qilat lmaali wa karat lciyaal adoo caruurtina ay badantay xoolana aanuba hayna lakiin taasi fardi un bay noqonaysaa min afraadi jahdi balaayi jahd balaa waa nooca caamka wadarki shaqaai ama daraki shaqaai waa rafaad iyo mashaqo waa mashaqo haleelitaankeeda ay haleesho wa suu-i lqadaai qada xumidii waa wixii ruuxa loo qoray loo qadaray oo dee isaga dilib iyo ay mashaqa uguba sugnayd taas ilaahu waa kaa maangelayaa maha qadaha ilaahay waa kaa wada cadli iyo khayr iyo wanaagba laakiin waa ruuxa marka wixii khusaynaye dee mashaqo iyo dhib ama naftiisa ha noqoto badankiisa dadkiisa waxun taasna waan kaa maangelayaa wa shamaatat ilacdaai dadka colkaa digashadooda oo dee ninka cadowga shamaata waxaa la yidhaha ruuxo ku farxa dhibta iyo balaayada asiibaysa cadowgiisa taas bay de waa digashadii ku diganaya faraxii lagu farxayay kolleyna waa dhib ruuxa ama ha noqoto jahlulbala ama dars intuba way keenaysaa ruuxan dee kii cadowgiisa ahaa dhibtiisa inuu kuba farxo intube haddaba dee cadowgaygu inuu igu farxo macnuhuna waxa weeye balaayo iyo dhib iyo wax keenaya inuu cadowgaygi igu digto iguma farxo ilahu taa iga ilaaliyo igaba xafid taas kolley baab baynuu soo maray hore waxaan filaya xadiidkuna afar boqol iyo koob iyo afartan inuu ahaa in uu dhigtay shamaatatilacdayo qaybo imaka tan ka midiba ay kuma sugnaayeen horey inooguma horeysay qaala sufyaan sufyaan ba wuxu uhi fi xadiidi alaaثa xadiidka saddex baa ku sugan zidtu waanan ziyaadiye xadiidka saddex baa ku sugnaa ana waaxidatan la adri ma garanayana ayatuhunata ay tahay macnaa sufyaan ibnu cuyeyna ayaa xadiidkan isagaa wariyo waa kan sumaya can abi saalix waana xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen waxaana uu leeyahay xadiidku saddex buu ahaa mid baan ku daray tii buu iloobay oo uu leeyahy ti ay ahayd ma garanayo oo waa afartane lakiin de culimadu kale xaafid bnu xajar ina taxqiiq iyo tatabuc dheer waa leeyahay waxaa jirta duruqda qaarkood oo saddexuna u gaabsaday way jirta iyadoo ruwaadda qaarkood intii aanu iloobin uu kala sooci jiro uu kala faslin jiro tii ay gaar ahaan u sooceen ay tii bad caddeeyeen waa jirtaayo ta isaga ziyaadadeed marka hore xadiidka marfuuca la socon walow xadiid kale ay la socoto hadda iyada nafteedu rasuulka ilaahay waxay noogaba sugantahay laakiin xadiid kale waa ta ugu dambaysay shamaatat ilacdaa de waxaanay culimmadu leeyihin intaba way gelaysaa waayo cadowgu wuxuu ku farxa uun cadowgiisa dhib iyo rafaad iyo wax helay marka hadday jahdulbalaa tahay iyo hadday daraku shaqaa tahay iyo hadday suul qadaa tahay intaba shamaatatulacdaa bay kulansanaysaa oo waa wax dee intiiba aan ka baxsanayn shamaatatulacdaa waxyaalaha mid ka mida ama ruuxa naftiisa ha hesho ehelkiisa ha hesho maalkiisa badanka waa wax isaga helay uun waa waxaa ku imanaya ama dee dhinacu kama yimaadaba jahdulbala ha noqdo ama daraku shaqaaye ayuunbaayo kolley markaa khaslada ziyaadadii waxay ahayd waa shamaatatlacdaan laakiin si kale iyo dariiq kale way inoogaba sugnaatay xadiidkaa idiin tilmaamaya baabkaa horena baabu shamaatatlacdaa baabu baabu inoogaba soo dhigtee waa taa inoogaba sugnayd walowka xadiid kalena uu jiro dee marfuuc ahaan ay inoogaba timi xadaثna cubayd الlahi can israa-iil can abi isxaaqa can camr bni maymuni can cumara qaala anahu qaal waa cumar ibn اkhaaab weeye cubaydllahina cubaydllahi ibnu muusa alcabsi kitaabka marar baynu xaggii hore iyo kuwa soo maray sheekha bukhaari nin kaleo cubaydullaahi la idhaha isnaan dabaqadani waa jira lakin waa ina muusa marka la eego israail ibn isxaaq ibn abi marka ibn yunus ibn abi isxaaqna dadka wax ka wariya raggii uguba idqaan badnaabuu xadiidkiisa kama midiyay cubaydullahi ibnu muusa israailkana waa nin hiqa ah oo dee kolley qoyskii reer abi isxaaq abi isxaaqna waa awowgii xadiidka awowgiina aad buu u dabdiyo dadka kale uu kagaba horeeyey camr ibn maymuna hore waa taabici weyn oo waqtigii rasuulka ilaahina soo gaadhan hore u soo aragnay wuxuu yihi cumar qaala kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yatacawadu mid magan gala min alkhamsi shan buu ilaahay ka magan geli jiray min alkasali waa shalayna waan soo aragnay wahsig walbukli bakhaylnimo oo ruuxu wixii waajibkaa uu gudan waayo ama xuquuqdii maalkiisa lagu lahaaba uu bixin waayo kuba bakhaylo wasuuc ilkibari da xum da xumideeda waa isagoo dee gaadha gabooba xaddaa dee awoodiisii iyo wixiisii oo dhimno ay baaba-ayaane ama kharaf xaddiiba gaadhaya ama yaanu gaadhina wuxuu qabsan karaaba aanay jirin taasoo kalena ilaahay buu ka maangeli jiray inuu ruuxu aada u gaboobo oo uu gaadho marxalada dee w in wax loo qabta mooye wuxuu qabsanayaaba aanay jirin wa fitnati sadri laabta fidnadeeda waa waxaan laabta dee ay kulansanayso ama xasad ah ama xiqdi iyo calool xumaa ama caqiide xun ama akhlaaq xuna waxaa adigu fidnadii laabta oo dhan iyo cadaab lqabri qabriga cadaabkiisa waa baridu inagayna barayo iyo de ayada xadaثna msdd qala xadaثna muctamir qala samictu abi qala samictu anas bna maliki yaqul bal halkan aniga nuskadayda macmar baa dhacday waxaan filayaana nuskada fadlulahi samadna waa sidaa dhacday nuskadiina way saxantay mar dambaan eegay laakiin wakti aan daalay macmarkan de macmar ibnu rashidna hadduu yahay aabi haddii la idhaha macmar halkan samictu abi ma yidhaahino aabihii ruwaadda laguma soo darin wakti dee si kutubtii taraajimta ku laaban bal musadad sheekhiyadiisa eeg sheekhada muse mar damboon dee tii ogaaday inuu muctamar yahay ayun baan arkay nuskadiinan oo dee iyadu saxanba wayaan waayo fadlulahi samadiya tan baa dee khada aani jirayn macmar buu kaba dhigay lakiin waa muctamir waa muctamir ibnu sulayman ibnu darkhan abina waa sulayman utaymi kitaabkan labaduba way kuwa horeeyeen qaala wuxuu yihi markaa sulayman utaymi samictu anas bna maliki yaquulu kana nabiyu salى اllahu alayhi wasalama yaquul allahuma inii acuudu bika min alcajzi wاlkasal wاljubni wاlharam waacuudu bika min fitnati اlmaxya wاlmamaat waacuudu bika min cadaab اlqabri waa ducooyinkii rasuulka ilaahay aynu sooba aragnay allahuma ilaahyow inii acuudu bika adaan kumaan gelaya min alcajzi waa awoodaro aad waa ruuxi waxba qabsan kariba waaye awoodba waaye waa cadam اlqudra wاlkasal ama kasalku waa ka duwanyo waa ruuxiio kartidii lahoo wixii qabsan karaya ama qudradii ay jiraan oo wahsada naftiisiba ay u dermoodo waa wahsanaya waa cudur xunkaasi shalayna waa ti aan soo aragnay caziguna waa awood la-aanba ilaahu labadaba waan kaa maangelaya oo ruuxu wixii anfacaye dee daacada ilaahay ay kaba mid ahayd uu awoodba u waayo isagoo ka wahsadaa wixii uu karaya kaba wahsada oo markaa waljubni fulaynimo walharami garof wacuudu bika min fitnati lmaxya nolosha fitnadeeda iyo walmamaati geerida fitnadeeda waan kaa maangelaya intaa hore aynu usoo aragnay waacuudu bika min cadaabi lqabri xadaثna الmakiyu qaala xadaثna cabdالlahi bn saciid bn abi hindi can camr bn abi camri can anasi qaala samictu الnabiya slى الlahu عalayه wasalama yaquulu rasuulka ilaahay baan maqlay xaalu ku qowlayo ale xadiidkan ku joojinaynaa de waana duca uun oo ma uma baahna laakiin makigan almakiyu nisbada maaha imaka iyadoo laleeya ninkii reer maka maaha waa magaciisa waayo kolkol alle inta badan lamaba raaciyo waa nin shaqyada bukhaari ragga ugu waaweyna waayo waa ragga dabaqada koobaad waa dadkii atbaacu taabiciintii ahee taabiciin soo gaadhay kolkol axaadiida hulaasiyaadkana dariiqooda isaga oo kale iyo uu kuba wariyo waa ragga uu kaba wariyo marka makiy bnu ibraahim baa la idhaha waa makiy bnu ibraahim oo waa magaciisii makiy bnu ibraahim ibnu bashiir waa nin dee aada u itqaan badan iqa ah atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey cabdillah ibn saciid ibn abi hindina de waa nin isagu dadka kolley u horeeyaaba oo xaafid ibnu xajar baa wuxuu kitaabkiisa taqriib kaba cabiray laba cibaaro saduqun rabamaa wahima min asaadisa waa nin rub badan ee kol kol in qalad ka dhacaa dhici karta kolley ninkasoo xifdilana qalad waa kaba dhacaa saadisu kamid yahy kolley waxaan leeyahy waa laba cibaaro labadaba nadar ku suganyo xagga saduuqnimo haddaan eegno in badan oo aimadii kamida ayaa yihi waa iqo bukhaari iyo muslimna waxbay ka wariyeen cabdullah ibn saciid ibn abi hind arrintan kale xaafid uu yihi waa saadise kitaabka taqriibna waxa ay tahay macnaheedu taabi saxaabadii waxbaa soo gaadhay mu arag mu arag saa daraaddeed waa atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa un laakiin kitaabkiisan kale weynaa qayimka dee ah la hijrata bacdalfatxi bashookan yihi waa fatxulbaari oo kale mar uu ninkan qabanayey wuxuu yihi waa siqaaru taabiciin waa wuxuu ka mid yahay taabiciinta raggii ugu yaryaraa weliba wuxuu sheegaa sababta taa ay u tahay oo abu umaamata bni sahle oo taabici saxaabadii yaryarayn ahayd inuu arkay ama uu laba kulmayo bal markaa waxaan leenahay kolley labada arrimoodba way kuma sugayn arrin kale anagu dabcadayda ku sugan oo makiy ibnu ibraahim waxa igu sugnayd boqol iyo shan iyo tobankii hijrada inuu dhintay bal taxriiru taqriib oo kale labada shucayb rawd iyo bashaar iyana may taaban hadalkaasi dee kolley waa khada weyn oo waa laba boqol iyo shan iyo tobankii isagoo waktigaasi laba boqol iyo shan iyo tobankii buu dhintay makiy ibnu ibraahim laakiin waa nuskhada anigu aan haysto ee taqriib bay dhac boqol iyo شhan iyo tobankii waana a bal wuxu hi an cmr بn abi cmri an anasi qaal samictu النabiya slى الlahu عalيه waslم yqul اllahuma inii acuudu bika min اlhmi واlxasni واlcajzi واlkasali واljubni واlbkli وdalc الdayni وغalabaة الrijaal kolley qaybna waan soo aragnay qaybna waa imakay inoo horeysaay ilah waxaan kaa magan gelayaa min اlhmi waa hmigiiy wاlxaزn hmigu waa murugadii iyo xasan way isku dhowyiine lakiin waxay yidhaaheen xasankuna waa wax horoo tegay oo kugu dhacay ood ka murugaysan tahay haddii la yidhaha xasan iyo haddii xusni la yidhaha labaduba waa islamid oo labada dabdiba waa jira hamiguna waa wax kugu soo socdo ama aad filanayso ama ade taasoo kale aad kaba baqanayso waa fi ma yustaqbal ayuu hamigu waa wax yutawaqac ama la filanayo taasoo kale murugadii xasankuna ama xusniguna waa wax tegay murugadii cajzi iyo kasalna waatan soo fasirnay jubniya buklina waan soo fasirnay wadalaci dayni nusqooyinka ama riwaayaadka qaarkoodna ama kutubta qaarkoodna halkaa dada dood baa dhacay oo dalci dayne waa isla mid una dalac asalka hore waa alciwjaaj oo kale waa qalooc iyabaa dalac lagu magacaabaayo macnuhu waxa weeye waa dalaci dayni dayn culayskii waa hiqalkii iyo culayskii oo waa daynku dee waa dhib buu leeyahay oo dhibaatadiisaa badan oo rasuulka ilaahay had iyo goor ilaahay buu kaa ka magan geli jiray markii la weydiiye la yihi uu badan yahay intan ilaahay weydiisanaysa inuu maqrib iyo dayn kaa badbaadiyo kaa magan geliyana wuxuu hi in arajula idaa garib xadaa fakadab wawacada faakhlaf bal dee waa culays ku saaran khaasatan markaa lagaa doonayo wiii waxaad ku bixisanaanaan hayn wixii waa lagaa sugaya waxna ma haysid waa dee kolley hami iyo kami iyo dee taas ay dhici karto inuu wacdigiisii woofin waayo warkiisii iyo wixii uu lahaa waxaasaan samaynaya ama sidaasaan u bixinaya been kuma sheego bal taas ilaah buu kaga magangeli jiray da waana ruux dee wixii hadduu ruuxu laba dhinto isagoo muqasira ka hor joogsanaya maqaamkiisii fiicnaa ilaa lagaba gudo haddii uu xataa ahlu khayr ahaaye waqalabati bal waa rasuulka ilahi wuxuu sheegay inuu inoo sheegay xataa ruuxii jihaadaya la dagaalamaya dagaalka lagu dilay dembigiisa kale waa la dhaafaa laakiin dayn lagu lahaa jihaadkan lagagama dhaafayo dayn lagu lahaa jihaadka ama shahaadadnimadan lagagama dhaafaye waqalabat rijaal rag qalabadood waa masdaru mudaafun limafcuulihi weeye may waa faacilhi baan ujeedaa waa rag qalabadood inay laga qaalib noqdo oo ruux dee aad noqdo kaa mustadcafka ah ee la duleysanaye laga adegaye laga qaalibka yahay taasoo kale waa ruux daliila markaa kaasi taasna ilahu adaan kaa magan gelaya allah subxana wa tacala ala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت